Cilmi-baarista Trump waxay la soo talinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo bismillahi raxmaan raxiim fadhiga maanta baarlamaanka uu yeeshay wuxuu ahaa mis kamid ah kalfadhida caadiga maadaama kalfadhigii uu baarlamaanka uu bishii koo iyo labaatankeed maalinta isniinteed uu si rasmi ah noogu furmay maalinkaas ayaa marka waxaanu kusii ballanay kulankaas aanu yeelan isniinta kulanka ku xigay goorta uu dhici doono marka maanta ayayna ahayd kulankaas marka maanta ayuu qabsoomay waana kulan hore loo sii sheegay ballantiis la dhigay maadaama kulankan uu yahay kii ugu horreeyey tan iyo markii kalfadhiga koowaad madaxweynaha shariif xasan uu furay maxaa ajandaa ood kaga hadasheen kulanka ajanda lagaga hadlay runtii waa xoo ku saabsan ajanda maalinkii oo baarlamanka la furayna waxaw khudbadihii aanu soo jeedinay ku jirta islamarkaas isla maalin ahaantaaba xitaa howl ahaan loo gudagalay waxay ahayd waxaa jirtay soo jeedin kasoo ka timid dhanka xukuumadda taasoo ku saabsanayd codsi ay soo gudbisa wasaaradda garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xukuumadduna ay soo ansaxisay oo ku saabsanaa naxwa xeerkii lagu dhisi lahaa guddiga adeega garsoorka oo yeelan doona maamul goboleedka koonfur galbeed marka maalinkaas diinta ayaaba barnaamijka aanu si ajandayaashii aanu aan ka shaqeynayno kamid ahaa halkaas dhaxildhibaanada loogu qaybiyo xeerkaas oo ka yimid dhanka wasaaradda oo xukuumadduna ay soo ansaxisay xildhibaanadu ay soo akristaan marka maantana la gudagalayo ahaa ajandahaas ku saabsanaa marka maanta kulan sidiisaba marka maanta ka doodis keliya miyay ahayd mise waa la ansixiyey
maanta runtii waxa waaye waana laga dooday kadibna waxa waaye waxaa laisku raacay in laga doodo dooda kadib waxaa laisku raacay marka in la ansixinayo iyo in dib loo dhigana marka xildhibaanada intooda badan marka codkooda waxay ka geysan in ay la ansixiyo marka saas ayaa lagu ansixiyay maanta tirada ogolaatay in heerka garsoorka ansax uu noqdo imise u codaysay fadhigii maanta dadkii fadhiyey xildhibaanadii fadhiyey waxay ahaayeen siddeetan iyo siddeed xildhibaan laba xildhibaan oo keliya intaan ka siddeetan iyo lix xildhibaan ayaa ogolaatay in la ansaxiyo heerkaas ka doodista arahda ama fikradaha ay dhiibanayeen xildhibaanadu maxaa idinkaga baxay inta aan la ansixin ajanduhu wallahi waxaa inooga baxay runtii xildhibaanadu waxaa si fiican waxyaabo badan oo xoogaa dhanka farsamo ku saabsan iyo iyo u badnaa qaarkood marka siiqada qoraalka af macnaha waxa waaye oo qalado xagga qoraalka iska ah u baahnaa in la saxo waxyaabaha mug laakiin waxa weye waa intooda badan macnaa xildhibaanadu isku raacsanaayeen macnaa waxa waaye islamarkaana ay ka gooneed marka waxa waaye maadaama diir aasaasi oo dowladnimada muhiim u ah inuu yahay guddiga adeega garsoorka in la dhisaayo macnaha waxaa ka gooneed marka waxa waaye in guddigaasi la ansixiyo islamarkaasna marka wasaaraddan waxay ugu u rajeena ilaahay u fududeeyo hawsha dib ugu soo laabanaysa taasoo hadda mar mar haddii xeerkii lasoo ansixiyo waxaa hadda kadib looga fadhiya wasaaraddu marka inay hawsha inay gudagasho marka waxa waaye ay ay soo xusho soo la dhisto marka guddigii oo xubna xubnihii guddigaas ka mid noqon lahaa xildhibaanadu boqol iyo konton ka badan ayay yihiin maxaa siddeetan iyo wax la jir keliya usoo xaadireen oo oo oo kuwii kale maxaa ku dhacay xildhibaanada boqol iyo kon boqol iyo konton waa boqol iyo afartan iyo sideed waa xildhibaanadu boqol iyo afartan iyo sideed aa xildhibaan laba iyo labaatan kamid a waa wasiiro weeye waxaa jira haddaad la socoto magaalada nairobi haatan waxaa ka socda shir oo ku saabsan arrimaha federalismka oo ay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka xubno ka socda ay ka qayb galaan marka ilaa iyo dhowr wasiir waxay ku maqan yihiin xildhibaanaha waxay ku maqan yihiin kulankaasay ka qayb galaan sidoo kale kulankada waxaa jira iyadana isla magaalada nairobi ka dhacaayo oo oo lagaga hadlayo dhanka oo lagu marti qaaday haadaha amniga ee wadanka dowlad goboleedyada iyo iyo iyo maamulka iyo dowladda federaalka ay ka marka halkaasna waxaa xubno badan waxa waaye oo xildhibaanada kamid ah waxa waa xilal wasaaradeed dhacaya waxaa jira kulamadaas ka qayb galaayo marka waxaa kaloo jira dhowr xildhibaano badan oo xildhibaanada gobolka shabeellada hoose kasoo jeeda oo tira ahaan ilaa iyo toddoba dhowr iyo toban ah oo ayada ayaguna magaalada muqdisho kaga qayb galaya gobolo oo nabadayna oo ku saabsan xagga arrimaha gobolka shabeelle marka inta xildhibaano oo maqan waxa weye waa xildhibaano wax fasax iyo iyo iyo ku maqan iyo tan gaara ma jiro waa dadku kulli waxa waa dad la ogyahay oo shaqo ku maqan weyn mudane guddoomiye adoo mahadsan sida caadiga ahayd waxaan la soconaa baarlamaan marka la sameeyo in xeer hoosaad ay sameeyaan inta ajandaha kale aan la gudagelin xeer hoosaadyo ma samaysateen oo isku hagtaan xeer hoosaadku waa la sameeyey waana la ansixiyey weriye marka waxaan u malaynaya inaad kule saxaafadda intooda badan maalinka xataa xeer hoosaadka laga doodayo ilana ansixinayo saxaafadda waa waa nala jooga waa hore loo ansixiyay xeer hoosaadka ajandaha idin xiga muxuu noqon doonaa fadhigiina kale ajendaha insha alla dib waanu kasoo sheegi doonaa waxa waaye maanta caawa guddoonka iska arkayna kulli waxa waxay noqon doontaa waxa waaye ajendayaashaas noogu horeeya muhiimadda la saaray waxa weeye waa dhanka sugidda amniga marka tii maanta aanu aanu guda galnay garsoorka ahayd marka wax allaale wixii marka baarlamaan uu u egman yahay in uu qabto oo hawshiisu ay tahay siday u kala mudan yihin baan insha allah aan u kala gelayna marka ajendayaal waa jira insha allah ee usbuucya soo socda lagu shaqayn doono waa mahadsantaha guddoomiyahaye adigaa mudan adigaa mudan